dowladda shiinaha ayaa sheegtay in la gubi doono meydka haweeney soomaali ah oo dalkaasi horraantii bishan ku geeriyootay haddii aan meydkeeda si deg dega dibadda loogu qaadin mune maxamed xaashi waxay u dhimatay xanuun dhinaca caloosha kaga yimid xilligaasi oo ay uur lahayd haddaba dhimashada muna maxamed iyo dhibaatada qaadista meydkeeda waxauu maxamed cabdi sandheer oo stuudiyaha igu weheliya uu ka waraystay maxamed xasan axmed oo ah ninka qabay haweeneydaasi geeriyootay
walaal dhibaatadu waxay u dhacday xaaskaygu waxaan isguursanay aduu bishii sideedaad sanadkii hore deedna bishii shanaad sanadkii hore deedna waxaa dhacday markaa in dee xaamile noqotay xaamiladii markay soo dhawaatay ilaa shan bilood lix bilood noqotay xanuun baa deedna ku yimi nafaqa darra ah deedna markaa waxaa dhacay in maalin maalmaha kamid a annagoo tareen ku safrayna caloosha biyo dhakhtarka markii la sheegay layidhi ilmaha ku jira iyo biyaha ku jira caloosha hataa isleeg deedna markaa tareen baan ku safrnay meel beijinayn anagoo ku soconnaa deedna tareenkii bay gabadhii foosha ku dhex qabatay tareenkii waxaan kaga dejinay gobol wahaan laydhaa dadkii arday markaa gobolka joogay wixii baa noo gurmaday halkiiba gabadha ku umushay halkaa waxay ku umushay inaan aan ku dhaafay cabdiraxmaan aniga wiilkayga dee markaa nool cabdiraxmaan afar bilood jira isbitaalkii waxay ku jirtay afartan cishay ku jirtay isbitaalkii haddana wixii baa la garan waayey isbitaalkaa lageeyey dhakhtarka wuxuu yihi waan qalaya waa la qalay deedna qaliinkii kadib wuxuu yihi waxaan baaraynaa labaatan labaatan beri muddo ka dhow ayuu yihi waxaan baaraynaa cudurku wuxuu yahay isiyey aduu labaatan beri kadib wuxuu soo sheegay in xanuunku yahay t b calooleeda wuu yihi waxbana kama qaban karo sida isbitaalka u taalay deedna xaqii baa ugu yimi oo waxay ku dhimatay shantii bishii iminka tan iminka bishan ku jirnaa hawlalo waan gartay marka sidaan gartay waxaad isku guursateen shiinaha gudihiisa ha waaye marka xilligan ay dhimanayso iyo xilliga ilmaha dhashay imsaa udhexeeyey waa waxay ilmaha dhashay bishii labiyo tobnaad shan iyo tobankeedii waxay dhimatayna adu afar bilood iyo labaatan beri baa udhexaysa meelaha waaye marka bal waxaad iga warantaa xaaladiina dhinaca immigrationka amaba socdaalkeed ku joogtaan dalka shiinaha waa xaaladda immigrationka meesha ku joogaan waa xaalad qaxoontinimo oo hay un si aarta meesha dadka soomaalia kasoo barakacay inta badan ku joogaan meesha anagu intaasi leeg baan ku joognaa waxabna uma qabtaan inta badan qoladan un si aarta qaxoontidu oo hataa dadka meesha ku dhibaataysa xataa wax alla waxay caawimo ufidiyaan ma jirto safaaradda soomaaliya waa safaaradyaduna dee intii dadaalkeeda way dadaalaysaa laakiin haddana dee wax awood hoose badan dowladda shiina waa dowlad shuuciya ma ogola in dhulkeeda lagu aaso meydka qasab in dalka laga qado haddii kale shan cisho gudahood say noo qabteen iminka maanta maanta laga bilaabo ku shan cisho dambe siuu markaan qolo boolici maanta noo soo sheegeen in meydka laga qaado meydkuna hadda talaagadu ku jiraa waxaan lacag u haynaa waa lacag gaadhaysa koob koob iyo toban kun iyo shan boqol oo dollar lacagta lagu qaadayna waa lacag ku suman ilaa shan iyo soddon kun oo dollar meel ahaa waan gartay marka u n h c r ta amaba hay-adda qaxootiga adduunku idiinma aqoonsanin inaad qaxooti tihiin saas arrintu nooma aqoonsanin weli waxaan nahay asalam sikar baan ahay waan gartay marka hadda lacag baad xustay tiradeedu ilaa shan iyo soddon kun oo dollar ay gaadhayso ma jirtaa dad ku howlan ururinteeda oo jooga dalka shiinaha oo adiga arrintaasi kaa caawinaya ha walaal way jirtaa lamahada ka gaadho group gudoomiyaha jaaliyada ugu horeeyo cali macoun in la dhaho oo ganacsada ah ayaa hawsha dhan u xil saaran isagaana inta badan aad kala xidhiiri doontaan isagaana informationka oo dhamaystiran wixii aad uga baahataan idin siin doonaa kharashkana isagaaba gacantiisa ku haya marka haddii saas insha allah waa u socotaa waan gartay marka cali macow ma magaalada aad joogto kula joogaa cali macow magaalo aan waxba ii jirin buula joogaa oo goonjo la dhaho iyaduna hal saaca markaa ii jirta waana magaalo ganacsi ee jinaha waan gartay xaaladda inankaaga yar eeda tiri waxaan u bixiyay cabdiraxmaan siday hadda tahay hadda cabdiraxmaan yar aad buu wanaagsan yahay waan la joogaa aad buu wanaagsan xaaladiisu gabdhana way hayaan isagoo dee inta badan kama dul maqlin waan la joogaa waan gartay waxaan maqlay in xaaladdan aan ahayn tan xaaskaaga ku dhacday iminka ilaahay u naxariistee inaan ahayn tii koowaad ay jireen xaalado kaloo soomaali sidaa ugu dhimatay dalka shiinaha jaaliyaduna ay kaalin ka geysatay in laga qaado oo la geeyo kolba waddankii ay deganaayeen hadday tahay soomaaliya amaba dalalka yurub qaarkood ka yimid lagu celiyay marka bal faahfaahin naga sii sida ay haddaad war ka haysid sida arrintaasi ay sahal u noqotay waa sahal waxay ku noqonaysaa kolley qolada immigrationku marka loola tago waraaqda dhimashada iyo waraaqahan sharciga meesha lagu joogo noocu daran waxa noqdee iyagu way ku fududaynayaan laakiin ta ugu daran waxa weeye meydka qaadisiisa oo ah dalkan waa dad shiiciya oo aan inta badan aan ixtiraamin e rulis bay leeyihiin marka shan cisho gudahood wixii ka dambeya waxa lagaya meydka inay gubaanba haddii sida ugu dhaqsaa badan markaa dee loo fulin waayo waxaa iyagu sharcigooda waan gartay marka adigu raje inta laag baad ka qabtaa in muddadaa laydiin qabtay ka hor aad ku xasilin karaysaan waxaad u baahan tihiin sidaasna meydkii xaaskaaga looga soo qaadi karaa shiinaha loo geynayo meeshii kale aad adigu dalbatid walaal waxaan ku xaasinin karnaa anagu maanta waxaan gacanta ku haynaa waa lacag koob iyo toban kun iyo shan boqol oo dollar gaadhaysa dhammaan ummadda muslimka weliba gaar ahaan kuwa soomaalida ee qurbaha jooga ayaan aada uga codsan lahayn inay arrinkaa maanta gacan weyn iga soo gaadhsiistaan oo hor ilaahay ay ula soo baxaan wixii ay sadaqa usoo bixinayaan waana wax maanta dee u baahan in sadaqatana maanta waajiba qofkiina maanta dee hor ilaahay buu ula bixi karaa sadaqada waana qof shan cisho loo qabtay waana qof muslina tanaa maanta ugu baahan qofkii wax baxsanaya waxaa odhan lahaa fariin waxaan dir lahaa ummadda soomaaliyeed meel kastay joogtaan qurbaha inay gacan weyn naga siiyaan si aan hawshaa shanta cisho gudahooda aan ugu dhamaystir lahayn kaasi wuxuu ahaa maxamed xasan axmed oo haweeney uu qabay ama xaaskiisii ay ku geeriyootay dalka china islamarkaana sheegay in dowladda waddankaasi ay ku wargelisay in haweeneydaasi meydkeeda la gubi doono haddii aan shan cisho gudahood dibadda loogu saarin amaba aan waddanka looga qaadin wuxuu u warramayay maxamed cabdi sandheere halkaad naga dhegaysanaysaana waa v o a washington